dagaalada ka socda gaalkacyo markaan war yar oo kooban idinka siiyo dagaaladaas waxay ku salaysan yihiin wax aqali ku salaysan ma ahan wax soomaali tashigeeda iyo ummadda meesha degan ay raalli kugu tahay ama wax ayada maskax hadafkeeda iyo maskaxdeeda ka timid maahan waa dagaalo adow soo maleegay oo dad shisheeye iyo shaksiyaad u shaqeynaya oo soomaali dhibaateynaya ka dhex shaqaysiinayaan run ahaantii markii la yidhaahdana dagaaladaasu saddex magaalay ka abuuran yihiin ama markaas ha abuurnaadeen ama dib ha ka socdeen saddex magaalo wey dagaal dhibaatada soomaaliya intay ka jirto waa kismaayo waa heshiis iyo maaragta lahayn midnimo waa hiiraan oo beledweyne oo sidaasoo kale u koola qoqoban waa gaalkacay oo iyaduna sidaasoo kale ah sidaas marka dhibaatada marka saasaa dagaaladu ku salaysan yihiin taas waxayna u baahan tahay arrintaasi maaragtay haddii ay jiri lahayd dowlad dhexe oo soomaaliya ka abuuran oo ku timid maaragtay ummadda soomaaliya rabitaankeeda waxaasoo dhan waa iska fududaan lahaayeen laakiin meeshaas waxaan ka jirin hoggaan siyaasiba arrintaas xalliyara kama jiro cadow soomaaliyeedna dadkaas waa isku dhibaateynaya cabdi nuurka siyaasi ahaan yaad u malaynaysaa dagaalada inay ka dambeeyaan
wallahi inaan qole arabaado ma rabo laakiin haddeer sida ay iyakuba qorteen dadka degaamada qorteen waxay leeyihiin oo si cad u sheegayaan in maaragtay dad ciidamo meel jooga lagu soo hogaanshay dowladaha suber powerka oo awoodda leh ilaahay baa awood leh awoodda sheegta oo iyaku wixii ay jiraan sharci yihiin wixii ay dhibaateeyaan sharci yihiin oo iyaku maaragtay loo tilmaamay bartilmaameed qaldan la siiyey sidaasna ku duqeeyey dadna ku laayay arrimahaas iyo cadaawad maaragtay ka abuurantay arrintaas nacayb ma fahamtay shakiyahoo kala galay ummadaas iyo dowlado shisheeyo ku kala danaysta siyaasiyiinta meeshaas jooga saasaa dagaalkaasu maarata ku salaysan yihi marka dagaalku hadda ilaa intee buu kala joogaa maanta maxaa ku cusub magaalada gaalkacyo
walahi gaabtay dagaalku iska dhaloobay xoogaabaa maaragtay dagaalku maaragtay saakay subaxdii barqadii magaca u bilowday waana joogsaday run ahaantiina waxa weeye dadka degaanka ama odayaasha ama maaragtay dadka maaragtay meesha degan waa dad wada ehela waa dad israba laakiin xoog loo kala miirayo oo lakala qasbayo oo maaragtay maleeshiyaan maaragtay maleeshiyaad aan maaragtay qofna u maaragtay nahayn ay maaragtay madaafiic ku dhex garaacayaan wey marka dagaalkaasu dagaal u shaqaynaya siyaasad maaragtay rabitaanka dadka iyo mid qaran iyo mid qowmiyadeed midna ma ahan waa dagaalkaas cadow soomaaliya ka kala maleegayo oo xaafada xaafado loo kala qoqobayo sidaas weye marka waad ogtihiinoo ama taasirowna iska intatirta maahan soomaaliya waa waxay cadowbay daylaha u taallaa marka meel kastoo degaanada dowlad soomaaliya iyo ciil qabta ayaa maaragtay dadkeedii inta abaabusha iyada isku dhibaateynaysa cabdinura marka laga soo tago dagaalka hadda udhexeeya puntland iyo galmudug dad badan baa aaminsan xitaa dagaalka in ahlusunna ay dhinac kaga jirto arrinta adugu maxaad kala socotaa masay isleeday way ku jirtaa
wallahi markaan xaqeeqada kuu sheego arrintaas ka warqab fara badanaan maaragtay u leeyahay waxba kama jiraan arrintaasi waa arrin maaragtay iska ah iska maaragtay hortorsiyeedaba waxaa la rabaa in si xaqeeqaa loo hadlo waxa weeye helsunna waxay ka talisaa waa gobolada dhexe specially waxay ka talisaa matabaan ilaa iyo maaragtay meel la yidhaahdo mareer gur dhulkaas iyo ilaa iyo xeraale iyo dhulkaas dhulkaas helsunna ka taliso ama maaragtay degaamadaas ay ka taliso helsunna waxa weeye dad reer baa degan reerka deganna iyakaa maamulkaas iyo degaankaas iyo sidaas raalli iskugu ah oo amnigooda iyo maaragtay inay soomaali uga nabad galaan iyakuna maaragtay ka nabad galaan maaragtay isku diyaarsaday sidaas daraaddeed reerkaas iyo reerka dadka ka dirinaya meeshaad sheegayso maaragtay haddeer isku laynaya waa dad isku mid ah marka ersunno arrintaas lukuma laha waxna kama jiraan tasdiid weeye arrintaas cabdinuura sidaan ognahay ilaa hadda dowladda federaalku si toosa umay faragelin dhibaatada ka alosan magaalada gaalkacyo marka ka siyaasi ahaan maxaad umalaynaysaa waa maxay waxa dawladda ku xambaaraya inaanay falagelin dagaaladaasi oo aanay markaa maslaxa ka gelin
xaqiiqadii hadee dawladdu haddeer wakti uma hayso dawladdu waxay madaxdeedii waxay ku jirtaa maaragtay cambain iyo xaflado iyo sidii loo dooran lahaa iyo usoo noqon lahaayeen iyo xildhibaan goobid iyo waxaasay ku mashquulsanta waxa weeye dadkii meesha deganaabaa islaynaya wax tanaynayaana hun ma jiraan dawladduna maaragtay sidaad la socoto hadee haddii mar hogaankii ugu sarreeyey isagiiba uu waktigiina ka dhammaaday doorashana isagii goobanayo oo wax goobanayo markii horena maaragtay uusan maaragtay aysan jirin waxyaalo xal u aho arrimahaasi dawladdu ay maaragtay isleedahay soomaaliya marxaladeeda aysan tashi gelin marka kama muuqato meeshaas wax siyaasadahoo dhinaca dawladda ka imaanaya kama muuqdaan cabdilware waxaa tahay siyaasi soomaaliyeed siyaasadda soomaaliyana in badan kala socda marka adigu maxaad u jeedinaysaa dhinacyada ku dagaalamaya gaalkacyo
wallahi adeer hadda qof kastoo wax gartaa taas hadafkaasaan qaba qaba adeer waxaa jirtaa adigu niman khiyaarahoon kala hadlay garowe oo aan maaragtay ka codsaday inay gaalkacyo yimaadaan niman galguud iyo maaragtay aan kala hadlay dhinacan in maaragtay dadkaas loo gurmado oo la kala xaliyo waxaana weeyo waana wax maantay wejigadax iyo ceeba in dad soomaaliyeed isku laynayaan maaragtay wax magac reereed isku dilayaan iyadoo qarannimadoodii luntay sharaftoodii luntay iisigoodii luntay marka qof kasta ayaa adeer inuu taas ka xanuunsado mudan xanuunkaasaan dadka la qaybsanayaa waxaan ka codsanayaa macnaha dadkaas dadka dhibaataynaya oo macnaha aan garanaynin meesha ay wax u wadaan iyo qarannimadii soomaaliya inay isii maaragtay sii librinayaan oo sii luminayaan in maaragtay ay ka joojiyaan soomaaliyad dhibkaas ay ku hayaan soomaaliyada ay dib maaragtay shacabkeedii soomaaliyeed fadhiga ka kacaan siday maaragtay qarannimadeedii usoo ceshan lahaayeen cadowga maanta qaybsanaya oo badahooda qaadanaya oo maaragtay dhulkooda qaadanaya oo isii tashanaya maaragtay inay maaragtay ka tashadaan midda kale waa inaad la socotiin sagaashan milyan oo qalqal ku dhacay siyaasadeed ayaa dhinaca naga taalla sagaashankaas milyan markay soo dumaan waxaa suurtagala maxaal ciidamada gudaha joogaa inay dhulka iska qabsadaan oo maaragtay maanta dawlad awoodaba naga kor qaadi kartaa oo ma jirto dowladaha caalamkuna haddee markii xal loo waayo maaragtay waa la socotaa reer galbeedkii waagii hore dhaqaalaha faraha badan haystay dhaqaalahoodii xoogaa maaragtay uu boorka fuulay waxaa suurtagala inayba xal u gudaan maadaama meeshaan ay isleeyihiin waxaad la dirirayseen urura mintiga iyo adduunyadaasaad la dirirayseen haddiiba la qabsado ayaka dhanba qarnimadoodii nulushay waxba dhibi kuma inaan insidaas qaataan marka adeer waxaa ii muuqata soomaaliya inay mugdi hor la sii gelayso soomaalida aysan usoo jeedin arrintaasaysan maanta islahayn waxaad ka yeysan arrintaas
aad baad umahadsan tahay kaasina waxa u ahaa siyaasiga cabdinurre siyaad oo u warramayey bogga wararka ee waaberi online dot com